الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب الكبائر waxa ay noogu soo dembeeyey kabiiradii lix iyo toddobaatanaad oo ahayd man jasa cala almuslimiina wadalla calaa cawraatihim qofka muslimiinta intuu jaajuuso meelaha ay ka liitaan iyo cawradoodana iyaga cadowgooda u geeya xukunkiisa wuxuu yahay kabiira min alkabaa'ir weeyaan dhanka kalena waa kufr khuruuj can ilislaam gaalnimo islaamka looga baxo ayay noqonaysaa qofka laga helana imaamka wuxuu yidhi culimmada islaamku waxay itifaaq ku yihiin sida xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugan ee caliy bn abi aalib laga warinayey inuu qofkaasi yahay xalaala dam dhiiggiisu miduu xalaal yahay oo bannaan yahay halkan marka sheekhu wuxuu ku soo ururin doonaa ashyaa badan uu ugu magacdaray dikru faslin jaamicin lima yaxtamilu annahu min alkabaa'ir in la sheego ama waa xusitaankii la xusayey ashyaa badan oo ay suurtagal tahay inay ka mid tahay kabaa'irta maxaa yeeley xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam siiqadu u soo arooray ayaa ina tusinaysa kabaa'irta inay ka mid tahay ashyaadaasi nacam ashyaa badan oo ka mida kabaa'irta waa ka mid tahay laakiin haddana sheekha raxmat ullaahi tacaala caleyhi kuma darin walidaalika ayaan soo sheegnay kabaa'irtu inaysan intan ku ekayn ee ay ka badan tahay bacd alculamaana ay gaarsiiyeen dhowr boqol laba boqol iyo ziyaado saddex boqol iyo ziyaado qoloba in bay gaarsiisaa oo waxaanan ka mid ahayn bay ku daraan qolona in ka mid ah waa ka gooyaan sida imaamka oo kale waaleyata haal kulley dunuubtaas oo dhan waxayna tusinaysaa inay tahay kabiira min alkabaa'ir dunuubtii waaweyneyd ee ilaahay inoo diiday subxaanah wa tacaala guud ahaanna waxay noqonaysaa sida aynu ku soo bilownay kabiira waxaa noqonaya sida bacd alculamaa ay yidhaahdaan waa dembiga ilaahay subxaanah wa tacaala u ballanqaaday cadaab qofka la yimaada ama loo ballanqaaday lacnad inay ku dhacayso adduun iyo aakhiraba ama loo ballanqaaday wixii intaa la mid ah cuquubo loo ballanqaaday adduun ama aakhiro ah sidaasay noqonaysaa qaala nabiyu sala allahu alayhi waaalihi wasalam nebiga alle wuxuu yidhi xadiid anas bnu malik bukhaari iyo muslim ba ay soo saarayeen laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih laa yu'minu axadukum qofkiin iimaan ma laha oo rumayn lama imanin xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaanayo liakhiihi walaalkiisa muslimka ah maa yuxibu wuxuu la jecel yahay linafsihi naftiisa uu la jecel yahay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya waxa aad naftaada la jeceshahay ee wanaagiyo khayr ah walaalkaaga muslimka waa inaad la jeclaataa gabadha muslimadda waa inay gabadha walaasheeda muslimadda la jeclaataa haddii aanan lala jeclaanin meeshii waxaa imanaysa iimaan inuusan jirin maxaa yeele laa yu'minu axadukum shardigaasa meesha ku xiran inuusan qofkaasi iimaan lahayn wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiid kaloo bukhaariyo muslimba warinayo anas bnu maalik laga warinaya lafdi kale wuxuu odhanayay laa yu'minu axadukum qofkiin ma rumaynin ilaah iyo maalinta aakhira loola jeedaa xataa akuuna axaba ilayhi min ahlihi wa waladihi wa nafsihi waannaasi ajmaciin jacaylka nebiga calayhi salaatu wasalaam inta uu ka sara marayo waxa khalqiga ah iyo makhluuq ah ee jiro oo dhan jacaylkooda agtaada iimaan ma lihid inta aad nebiga ka jeclaanaysid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cid walba oo dunida saaran hadday noqon lahayd reerkaagii iyo xaaskaagii caruurtaadii waalidkii ku dhalay iyo dadka oo idil buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hadday isu kaa qabatay iyagoo idil iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ashkhaastooda aad jeceshahay qaar ka mid a iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inaad nebiga qaadataa laa yu'minu axadukum qofkiin iimaan ma laha iimaan lama imanin xataa akuuna axaba ilayhi ilaa aan ka noqonayo midka uu ka jecel yahay min ahlihi ehelkiisa oo haween iyo caruur waxay ahaayeen oo dilba wa waladihi waladkiisii isaga uu dhalay iyo waalidkiisii waa ku jiraan wa nafsihi iyo naftiisaba isaga iyo wnaasi ajmaciina dadka oo idil intuu aniga iga jeclaanaya jacaylka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa waajib weeyaan allahna jacaylkiisa subxaana wa tacaala ku xiray qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah allah yihi subxaana wa tacaala aacadiisana aacada rabbi bay ku xiran tahay subxaana wa tacaala aiicu llaha wa aiicu rasuula waa tii la yihi bal wain tuiicuhu tahtaduu baa alla yihi subxaana wa tacala haddaad isaga ateecdaan waad hanuuneysaan oo hidaayaduba waxay ku jirtaa aacada nebiga calayh salaatu wasalaam sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam aacadiisa ayaaba ka horeysaba ama ku xirama aacada ilahi subxaana wa tacaala man yutic arasuula faqad aaaca allah qofka rasuulka aeeca ilahayna waa aeecay subxaana wa tacaala qofka yihahda rasuulka waa u hogaansamaya oo waa jeclahay allahna waa jecel yahay qofkaasi subxaana wa tacaala oo waa u hogaansamaya alle subxaana wa tacaala laakiin hadday tii ilaahay tii rasuulka gelabgelab noqoto ta rabbina gelabgelab baa gelaysa macneheeda saas weeyaan laa yu'minu axadukum qofkiin iimaan dhaba ma laha oo iimaan lama imanin xataa akuuna axaba ilayhi ilaa aan noqonaya mid uu ka jecel yahay min ahlihi ahelkiisa wa waladihi wa waalidihi haddii la yihaahdana waa waladihi haddii la dhaho waa caruurtiisii waalidihi haddii la dhahna waa kii isaga dhalay asal iyo farac labadaba wa nafsihi naftiisa iyo wnaasi ajmaciina dadka oo idil ilaa uu iga jeclaanayo xadiidka isaga ahna waa saxiix weeyaan sida aynu tilmaanay bukhaariyo muslim baa warinaya riwaayad kale weeyaan axaadiid saas oo kale oo aad u tiro badanna waa soo arooreen cumar bn khaaab iyo keyrkiisa cabdullah bn cumar iyo waa warinayaan wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiida cabdullahi bni camr bni caas ayuu nebiga wuxuu ku yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh laa yuminu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabaca lima ji'tu bih laa yu'minu axadukum qofkiin iimaan ma laha oo ma rumaynin aniga ima rumaynin xataa yakuuna ilaa uu ahaanayo hawaahu hawadiisuba intay ka ahaanayso tabacan tu raacda lima ji'tu bihi waxaan aniga la imid hawadaadii iyo dookhaaga iyo jacaylkaaguba waa inay noqdaan kuwa raaca nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yimid nacam nebigu waa nafaray calayhi salatu waslam lakin aniga dookhayga ma aha mana doonayo maya taasi ma aha taacada nebiga calayhi salaatu wasalaam jacaylka nebigana ina tusin maayo ee haddaad mar nebiga jeceshahay salawaatu اllah wasalaamu calayh hawadaaduba waa inay noqotaa iyo doonitaankaaguba waxa nebiga jecel yahay salawaatu اllah wasalaamu calayh anas bnu maalik baa wuxuu oranayay nebigaana maalin wax la cunay salawaatu اllah wasalaamu caleyh xeer uu cunayay markaasaan arkay buu yihi bahadishii dubada ahayd waa bahashan aynu naqaano qulucda laga sameeyo asalkeeda maxay ahayd maxaa la dhihi jiray sheekh ubada asalkeeda waa bocor weeyaan bocorkaasoo raashin nebiga aad buu jeclaa salawaatu اllah wasalaamu caleyh raashinkii lagu soo darayna nebigu waa waa qaad qaadanaya anas wuxuu yihi maalintaa wixii ka dambeeyey kamaanan zuulin inaan cunayo bahasha aan jeclahay jacaylka nebigu uu jecel yahay salawaatu اllah wasalaamu aleyh darteeda saasaa la doonaya wixii nebigu jecel yahay salawaatu اllah wasalaamu aleyh waa inaad jecesha adiguna wuxuu nebigu necbaana waa inaad necabta laa yu'minu axadukum qofkiin iimaan ma laha xataa yakuuna ilaa uu ahaanaya hawaahu hawadiisu intay ka ahaanayso tabacan tu raacda lima ji'tu bihi waxaan aniga la imid waxaan aniga la imid oo waa maxay wuxuu nebiga la yimid waa qur'aanka iyo sunnada inta ay hawadaadu kaba raacaysaba iimaan ma lihid isnaaduhu saxiixun buu sheekhu yihi waxaa kaga horreeyey imaamu nawowi raxmat اllahi tacaala caleyh oo waa saxiix yeelaya imaamu nawowi fi larbaciin waa ku saxiix yeelaya imaamu dahabina halkan uu ku saxiix yeelaya isnaaduhu saxiix buu leeyahay laakiin arrintu sidaa ma aha xadiidkan sunana tirmidigu ku sugan yahay baqawi waa warinaya ibn abi caasim kitaab sunna ku warinaya wagayri dalik xadiidkan sanadkiisu dacfi baa ku jira maxaa yeeley dhowr ciluu leeyahay ugu yaraan laba cilo waaweyn ilaa saddexna waa la gaarsiiya ayuu leeyahay xadiidka midaarkiisa waxa uu ku dul wareegaya waa nin la yihahdo nucaym ibni xamaad nucaym bni xamaad oo in kaana min rijaali اlbukhaari tacliiq ha kaga wariyo laakiin haddana sidaasuy tahay culimmada islaamku waxay yihahdaan waa daciif اlxadiid xagga xifdigiisa dacfi baa ku jira ta labaad waxaa sanadka meesha la yihahda cabdullahi bna camr bna caas iyo ninka la yihahdo cuqb bna aws jaak اllah khayr cuqb bna aws ninka la yihaahdo inqiطaac baa ku jira taabiciga xadiidka warinaya iyo saxaabigu ka warinaya dhexdooda waa kala go-anta oo kamuunan maqlin weeyaan sidaa darteeda xadiidkan isagaa daciif weeyaan sheekh naasir iddiin albani raxmat ullahi tacaala caleyh xadiidkan isagaa waa daciifinayaa xadiidkan waa daciifinayaa markuu marayay kitaabkiisa aldilaal fi takhriiji axaadiidi asunna kitaabu suna bn abi caasim halkaasuu ku daciifinaya wagayri dalik marka xadiidku waa daciif weeyaan laa yumin laakiin macnihiisu waa saxiix oo maxaa yeele axaadiis aad u tiro badan oo taa tilmaamaysaa jirta iyo aayado qur'aan oo inoo tilmaamayaba wa qaala sala allahu alayhi waaalihi wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh markii laga soo warramayay jaarkii halkaasuu inoogu soo hormaray xadiidkan isaga wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yu'min sidaasuu ah ilaahay baan ku dhaaranayaa alle ma rumaynin oo ilaahay ma rumaynin oo ilaahay ma rumaynin saddexda mar dhaar buu ka horreysiyey nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu leeyahay wallaahi ma rumaynin wallaahi ma rumaynin wallaahi ma rumaynin saxaabadu waa la yaabeen qiila man yaa rasuula allah rasuulka allah waxaa lagu yidhi wa ayo kaa isaga waabu hogo khasaareen qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah marka deris xumidii waxay noqonaysaa min asbaabi dukhuuli الnaar weeyaan waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan hada laa shak sheekhu ma sheegin raxmat ullahi tacaala caleyh laakiin waa kabiira min alkabaa'ir oo xadiidkii wataynu soo marnay nebiga alayh salatu salam musadrk xaakim iyo hayrkiisa ay warinayeen ee lagu yidhi rasuulka allow fulana tasuumu اnahaar wataquumu اlleyl maalin oo dhanna waa soomantahay habeen oo dhanna waa taagan tahay salaat اleyl laakiin carabkeedu waa u daran yahay deriska nebigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam naar bay gelaysaa tu kalaa la tilmaamay oo lagu tilmaamay inay waajibaadka un la timaado laakiin ay tahay islaan u fiican deriska markaasuu nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam jannay gelaysaa taana laba qof oo dhintay wey saxaabada ka mid ahaa taa waxay daliil u tahay dhibka la gaarsiinayo deriska in lagu mudanayo ciqaab qabriga lagu mudanayo qofriga qofka lagu ciqaabo qabrigiisa cadaabulqabrigay ka mid tahy wahaana weeyaan kabiira min alkabaa'ir waxaa kaloo inoo tilmaamaya xadiidkii nebiga alayh salaatu wasalaam bukhaariyo muslim ay warinayaan can abi hureyra radi allahu tacala canhu wa ardaah ee nebigu yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh man kana yuminu biاllahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarah qofkii alle iyo maalinta aakhirada rumaysan waa shardi weeyaan waa ehbin weeyaan la leeyahay haddaad ilaah iyo maalin aakhiro rumaysan tahay deriskaaga karaame deriskuna waa saddex nooc mid un weeyaan deris laba saddex xaq leh mid laba xaq leh iyo mid hal xaq keliya leh weeyaan saddexda xaq waxaa yeelanaya inuu deris kula yahay muslimna yahay qaraabana kula yahay haddana saddex xaq weeyaan deriskii derisnimada xaqeediina waa yeelanaya dhanka kale de islaamnimada xaqeediina waa yeelanaya waa deris islaam haddana ta saddexaad xaqa saddexaad uu kugu yeelanaya waxa weeyaan qaraabanimadii midna labuu yeelanayaa waa deris waana islaam laakiin qaraabo ma tihidiin labadaa xaq baa la doonayaa uu kugu leeyahay midna hal xaq buu kugu leeyahay waa kaafirki deriska kula ahaa oo sidaynu u badan nahay maanta dadka wadamada galbeedka ku nool wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin saasuu ah xadiidka awalkiisa qiila man ya rasuula allahi qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah xadiidkii fii saxiixi muslim ku soo arooray rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu odhanayay maa zaala jibriilu yusinii biljaar xataa danantu anahu sayuwarisa ma ka zuulin jibriil inuu ii dardaarmayo deriska oo ila war deriska maxamedow deriska deriska deriska ilaa aaban moodayba inuu derisku deriska kala dhexlayo maaha qaraabanimo in laysu dhexlayo derisku inuu deriska kala dhexlayo ilaa aan u maleeyey buu yiri marka axaadiista ku soo aroortay derisku wax yar maaha imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh kitaab dhan buu ka alifay jaarka waxa la yidhaahdo oo axaadiistii nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo dhan uu ku jamcinayo halkaa wqaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh man ra'a minkum munkara falyugayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaan xadiidkan waa xadiidka abi saciidin alkhudri fii saxiixi muslim ku soo arooray wuxuu ahaa xadiidkan isaga abi saciid alkhudri ayaa maalin ciida iyadoo la fadhiyo amiirkii oo markaa ah marwaan ninkii la oran jiray ibn اlxakam ayaa damcay intuu istaago inuu khudbeeyo salaada ciidda waa la yaqaanaa waa la tukadaa kadib baa khudbadu ay noqotaa waa cagsiga jumcada weyaan jumcada waxaa soo horeeya khudbadii uma salaaddii baa la gelaya ciidda laakiin marka hore waa la khudbeyn waa la tukanaya uma markaa kadib baa la khudbeynaya marka waagii waxay ahayd reer bani umaya fasaadkii iyo wixii la midana ay bilowdeen wuxuu damcay dadku inay wada dhegaystaan oo aan cidina kicin sidaa darteedu wuxuu damcay inuu salaadii soo hormariyo ee khudbadii soo hormariyo oo salaada dib u dhigo maxaa yeele qof walba salaadii u yimid meesha kama tegi karayo khudbada mar haddii lasoo hormariyo waa ku khasbanta inaad dhegeysatid markaa nin meesha joogay baa isagoo mimbarka sii fuulaya faraqa ku dhegay oo gu yeeri war hoy sidaas ma ahe sunnadu waxa weeyaan inaad salaadana tujisid kadibna aan khudbadaada dhegaysano markaasuu wuxuu ku yidhi turika maa hunaalik war waxa aad sheegaysid waa laga tegey noo fadhiisan maayaan kuwan noo fadhiisan maayaan dadkan iyaga ah abi saciid alkhudri meesha waa isu dhegaysanaya meeshuu fadhiiyey wuxuu yidhi ama haada faqad addaa maa calayh ninkan faraqa kugu dhegan waajibkiisii waa gutay maxaa yeeley fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam xadiidkanuu sheegay marka man ra'aa minkum munkara falyugayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika adcafu اliimaan man ra'aa minkum munkaran qofkii ni arka munkar falyugayirhu munkarka ha ku dooriyo oo ha ku zuuliyo biyadihi gacantiisa haddaad awoodid gacantaada ku zuuli waa reerkaagii waa caruurtaadii waa dad maamulkaagi iyaga ka hoos jira iyo wixii la mida amiirkii muslimiinta tahay meesha adaa ka taliya munkarkan isagaa waa zuulin karaysaa gacantaada ku zuuli marka fain lam yastaطic oo dimuqraadiyadda maanta taalla awood aadan lahayn qof walba waa xor weeyaan markaa maxaa kuu bannaan nebigu wuxuu yhi alayhi salaatu wasalaam haddii hawsha heerkaa gaarto fa bilisaanihi carabkaaga ka adkaw adigu inan waxaa la yidhi waa xoriyat tacbiir baa jira qofka xor buu u yahay carabkiisa wuxuu doonu ku hadli karaa adigu carabka ha ka gaabini marka nebiga alayh salatu sl saasuu ku leehay haddii carabka la isugu yimaado qolooyinkii hantiwadaagii iyo shuuciyadii ma ogola iyo waddamadii caalamu thaalidka ma ogola inaad hadashid iyo meelaha qaarkood lagama ogola arrintaa maxay noqonaysaa nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam fain lam yastatic haddii taana la waayo oo haddaad hadashaba qoorta lagu hordhigayo ama xabsi lagu gelinayo oodan awoodi karaynin fabiqalbi niyadda ka nac yaan weligaa laga helin jacayl iyo arrintaa yadaa u jixin jixyaan qalbigaaga laga helin iyo dhaqankaaga iyo hadalkaaga toona isagana cararo ka fogow meesha ayadaa wadalika qalbiga oo laga naco adcafu liimaan weeyaan iimaanka meesha ugu hooseysa weeyaan wixii intaa ka dambeeya waa inaad raalli ka noqotid oo iyagii dhex geshid wax ka dhexeeya ma laha laakiin waa nacaya qalbigan ka nacaya waana la dhex gelaya wax soconaya maaha oo waa kanoo xadiidkana u daliil ah wa fii saxiixi muslim sidoo kale wa fii xadiidi muslimin limuslimin fi halama markuu nebigu ka warramayey umaradii dalamada ahayd dadkii xukaamta ahae daalimiinta ahaa xadiidka cabdullahi bni mascuud weeyaan nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min qofkii yidhaahdo waxan aad samaynaysaan waa munkar shareecada islaamkaay ka soo horjeeda maya mana yeelano qawaaniintan wadciga ah ee doonaysaan inaad lagu xukuntaan ma yeelano faman jaahadahum qofkii kula dagaalama biyadihi gacantiisa fa huwa mu'min weeyaan waman jaahadahum bilisaanihi qofka carabkiisii ka sii daaya xaqa ee sidaa u caddeeyana fa huwa mu'min waman jaahadahum biqalbih intaa midna ma jirto waa lagu dilaya kow waa lagaa siinaya waa lagaa awood iyo tiro badan yahay mana awoodi karaysid qalbiga waa inaad ka nacdaa faman jaahadahum qofkii kala jihaada marka biqalbihi fa huwa mu'min jihaad baa laga cabiray qalbigiina maxaa yeelay kohashada iyo nacaybka aad qalbiga ugu hayso eedan marnaba waxoodaadan u rumaynaynin sida xadiid kale ku yimid nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam faman sadaqahum qofka iyaga u rumeeya oo la fadhiista oo la qasta iyagu ka mid yahay iyagu ka mid yahay marka nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam laysa ma ahaanin waraa'a dalika saddexdaa lasoo sheegay gadaasheed min aliimaani wax iimaanu yaalla ma laha gacantaada inaad ku zuulisid carabkaaga inaad ku zuulisid qalbigaaga inaad ka nacdid oo ka kohatid wax ka dambeeya intaa ma laha oo iimaan ah xabata khardalin iimaan baan leeyahay nebigu wuxuu leeya alayhi salatu salaam intaa wax iimaan ahoo ka dambeeya ma laha xabata khardalba ha ahaatee khardal waa geed miro yar inanyihiisu aad iyo aad u yaryar yihiin geedka inanyihiisa wax la eg ama mirihiisa wax la eg kolay ku tahay oo iimaan ma laha qofkaa isaga wixii intaa ka dambeeya marka dulmiga iyo jawrka aynu arkayna waa in laga inkiro weeyaan gacantii ama laga inkiro qalbigii ama laga inkiro carabkii saddexdaa mid un weeyaan laakiin wixii intaa ka dambeeya waa jacayl loo qaba iyagii weeyaan iyagaana lala mid noqonaya sheekha marka waa sii fasiro wuxuu yidhi labadan xadiidba wa fiihi daliilun waxay daliil u yihiin calaa ana man lam yunkir almacaasi biqalbih qofka aanan macaasida ka inkirin qalbigiisa qofka aanan macaasidii ka inkirin qalbigiisa walaa walaa yawaddu isla markaana aanan jeclaysanin zawaalaha inay zuusho macaasidaasi inay zuusho aanan jeclaysanin fa inahu cadiimu liimaan kaasi iimaan maba lahaba qofka aanan inkirin macaasidii war waxaan waa maxay munkarka ay nagu hayaan waxaan macaasida ah waxaan aan habboonayn shareecada islaamka aan ku habboonayn ay la imanayaan qofka aanan inkirin carabkiisa ka inkirin gacantiisa ka inkirin qalbigiisa ka inkirin isla markaana aanan jeclaysanin inay zuusho oo xaqi yimaado markaa dabadeed fa inahu cadiimu liimaan kaasi iimaan maba lahaba waman jaahada alqalba qofka qalbiga kala jihaada waxaa loola jeedaa altawajuh ila allah inaad ilaahay xaggiisa qaabishid weeyaan oo waa maxay ilaahay inaad ku qaabishid qalbigaagana aad ku hayso mar walba inaad ilaahay ka bariso an yamxaqa albaatil inuu ilaahay baatilka tirtiro aw an yuslixahum haddii ilaahay uu khayr ku og yahay kuwanna inuu islaaxiyo iyaga ama umaradii ha noqdeen iyo fasaqadii iyo kuwii ahli fujuurkii inuu ilaahay hadduu khayr ku og yahayna islaaxiyo ilahu haddaad khayr ku og tahay kuwan iyaga noo islaaxi haddii aadan khayr ku ogeynna ilaahu naga zuule wax ka khayr badan noo keen in sidaa la yihahdo ilaahu naga tagsii keliya haddii la yihahdo hadduu tago kuka daran baa imanaya ee wax ka khayr badan waa in ilahay laga baryo weeyaan subxana wa tacaala wa qaala nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam nabiga alle wuxuu yihi xadiidka umi salama weli umaradii baa laga hadlayaa ee fii saxiixi muslim ku soo arooray inahu yustacmalu calaykum umaraa inahu yustacmalu waxaa la idinkaga shaqaala dhigi doonaa oo madax la idinkaga dhigi doonaa umara rag madax ah war hoy ummad yahay dad baa madax laydinkaga dhigi doonaa fatacrifuuna wa tunkiruun waxna waad ka aqoonsanaysaan islaamnimadii magaciisa waa islaam waa ina hebel diintaan haystaa buu leeyahay wuxuu leeyahay qawaaniintii iyo waxa wadanka u degan shareecada islaamka ugu sarraysa haddana qawaaniin wadciyo balaayu ku hoos wadaayo wa tunkiruun waad ku inkiraysaan xaq iyo baatil bay sidaa isugu dhex khaldayaan nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh faman kariha qofkii naca faqad beri'a diintiisii iyo islaamnimadiisuu la beri noqday waman ankara qofkii inkiro oo carabkiisa ku inkirana faqad salima waa nabadgelay kaasi aakhiradiisii waa u nabadgashay laakiin dhibaatadu yay haysataa man radiya wa taabac qofkii intuu raalli ka noqdo iyaga raaca gurbaankana usii tuma qiila waxaa lagu yihi rasuulka alle afalaa nuqaatilhum kuwa sidaas ah sow lama dirno ree bani umaye iyo wixii la mid ahaa baa laga hadlaya kuwa maanta jooga maaha ee tamaaman shareecadii islaamka o dhan bedelay qawaaniin alwadci ku bedelay leanna dowla alislaam siday u jirtay dowla alcuhmaaniya waa tii loo heshiiyey shirkii yurub ee yeelatay waa tii lagu baabi'iyey kun iyo sideed boqol iyo siddeetankii lagu shiray baarlin waa tii lagu baabi'iyey ama siddeetan iyo afartii waa tii lagu baabi'iyey islaamka halkaasaa lagu shiray dowladii turkiga ahayd iyo meeshii islaamka looga telinayey naftirkeedii baa cudur lasoo dhex dhigay haddii wadnihii iyo qalbigu jiradana xubnaha kale waxay awood leeyihiin ma laha caasimadii islaamka iyo dowladdii islaamka meeshii looga telinayay turkiga ahayd istanbul bay ahayd halkaasaa amiirkii muslimiinta uu fadhiyey sulطaan cabdilxamiid athani halkaasaa marka la damcay in bushi iyo balaayo la dhigo waana lagu guulaystay ataturki ninkii la ohan jiray kamaal ataturk ee yahuudiga ahaa magaca islaamka sheeganayey ninkaasaa la soo bedelay iyagoo dhalinyaro ah oo gaaraya ilaa shan kun ama saddex kun waxa u dhexeeya ayaa qaarna jarmalka loo qaaday qaarna switzerland loo qaaday halkaasaa lagu soo bedelay waa la soo celiyey ilaa dadka badankiisu ayba la dhaceenba dadkan ra'yiga ay wataan marka horena maysan muujinaynin sheekh alislaam mustafa sabri ninkii la oran jiray ee dowla alcuhmaaniya sheekh alislaam ka ahaa ninkaa kitaabkuu qoray dib ha loogu laabto isagaa ka warramaya arrintan iyadaa dadkii muslimiinta ee noolaa ee taariikhda ka warramayana waa ka warramayaan arrintaa iyadaa markii lagu soo celiyey ee laga takhallusay dowladdii islaamka ahi turkiga ugu horreysay wax calmaani noqda caalamulislaam iyadaa looga telinay iyadaana calmaannimo ugu horreysay markaasaa waxaa lagu farad yeelay qawaaniintii switzerland switzerland qawaaniinteedii wadciga ahayd ayaa loo keenay halkaasay ku dabaqeen masar baa ku xigtay wax caalamulislaam markaa ugu awoodda badan iyagana faransiiska waa tii uu haystay qawaaniintii faransiiska loo keenay halkaasay iyagana ku dabaqeen gaalnimadu marka meeshaasay ka bilaabatay weeyaan shareecadii islaamkii oo laga tallaabsaday oo xukumkii iyo qawaaniintii gaaladii lagu dhaqmo meeshaasay kasoo bilaabatay marka intii iyaga ka dambeysay ee dowladihii kale ahaana khalaas waa u dhammaatay weeyaan nebiga marka kuwan uu ka hadlaya ee la leeyahay afalaa nuqaatiluhum waa ree bani umaye iyo cabaasiyiintii iyo kuwii la midka ahaa weeyaan suldaan cabdilxamiidkii u dambeeyey kuwaasaa laga hadlaya qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh laa maya intee weeyaan maa aqaamu fiikum الsalaa intay salaada idin tujinayaan intay salaada idin tujinayaan oo idin horkacayaan oo diinta ilahi idinku xukumayaan maya rawaahu muslim xataa tarow kufran ba waaxna lafdi kala dhahaya ilaa aad ka aragtaan gaalnimo cad oo shareecada islaamka lagu xadgudbo ilaa aad ka aragtaan fiikum cinda allahi burhaan ilahay agtiisana xujo cad ay idin noqoto arrintaas daliil cad ilahay agtiisa idinkaga noqoto wahaakada marka taasina waxay daliil u tahay waxyaabaha noocaas oo kalea inay yihiin kabaa'ir ama kufri inay yihiin wqad mara الnabiyu slى اllah عalيh wali waslm bqabrayni yucadabaan wqad mara الnabiyu salى اllahu عalayh walih waslm nebiga alle wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri buu soo maray oo yucadabaani la cadaabayo xadiidka cabdullahi bn cabaas iyo abu hureyre iyo keyrkiisi waynu soo marnay ee namimada marka laga soo hadlaya halkanna waxa weeyaan bawlkii iyo kaadidii bay daliil ayuu u yahay inuu ay tahay iyaduna kaadidii rashaashadeedii iyo finiinkeedii oon la yska dhowrin ama qofku uusan iskaba dhaqinba cadaab alqabri weeyaan maxaa yeele ubay bna kacab baa wuxuu odhanayay istanzihu min albawl faina caamata cadaab alqabri minhu waana xadiid marfuuco nebiga laga wariyey salawaatu اllah wasalaamu caleyh iska ilaaliya kaadidii maxaa yeele caamata cadaab alqabri minhu waxa ugu badanee dadka qabriga loogu cadaabo waa iyada weeyaan iska ilaaliya saasuu ohanaya nebiga alayhi salaatu wasalaam inahumaa la yucadabaani wuxuu yihi inahumaa yucadabaani labadan qabri ee aad hadda soo aasteen ee labada ragga ama rag iyo dumarka ah yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani loona cadaabi maayo fii kabiirin wax weyno islahaayeen waa laydin cadaabi doonaa maalinta aakhirada shay ay fududaysanayeen oy u malaynayeen inuu iska yahay wax sahlan baa loo cadaabaya nebigu wuxuu yihi alayh salaatu salaam balaa inahu kabiir laakiinse waa arin aad iyo aad u weyn weeyaan cadaabulqabriguu ka mid yahay ama axaduhumaa midkood buu farti ku fiiqo wuxuu yihi midkood fakaana laa yastanzih wa fii lafdin laa yastatir min bawlih iskama asturi jirin kaadidiisa faniinkeeda iyo iskama dhowri jirin iskama dhowri jirin qofku inuu iska ilaaliyo weeyaan wixii isagoonan arkaynin intuu iska ilaaliyey camdi iyo qasadna uusan u samaynin dabadeed habeenbar weeyaan gudcur ah uusan waxba arkaynin waa ku soo faniintay maradiisay ku dhacday ma arkayo rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina waakhta'naa weeyaan ilow ha noo qabanin laakiin wixii hadday yihiin wax cad oo najaaso ah oo cad oo markaasi intay ku soo faniinto sidaa iskala wato arrintaa ma bannaana laa yastatir ama laa yastanzih iskama goyn jirin weeyaan oo iskama dhammayn jirin kaadadiisa laa yastanqi lafdigii kalena waa tuu ahaa wa ama alaakharu ka kale sow maaha fakaana yamshi waa la dhex soconayey bayna annaasi weeyaan binamiima dadka dhexdoodu namiimo iyo isku dir la dhex soconayey kaasina saasuu ku mutay cadaabuulqabriga marka labadooda cadaabka qabriga ah laga saari maayo ilaa qiyaam isaaca saasayna ahaanayaan xadiidkana waatuu noo soo hormaray wa min xadiidi ibni cumara sidoo kale waxaa ku soo arooray xadiidkii inoo soo hormaray weeyaan isaguna nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi man acaana calaa khusuumatin bigayri xaqin kaana fii sakhat اllaahi xataa yanzic man acaana qofka ugu gargaara calaa khusuumatin dood bigayri xaqin qofkan inuu gardaran yahay waad aragtaa isagii baad garab ku siisay dooddiisi ood u toostoosisay ood u hagaajisay beentii iyo wixii la mida iyo siduu xaqdarri dadka xoola uga soo dhacsan lahaa ama in adeerkaa ha noqdo ama saaxiibkaa ha noqdo ama lacag ha ku siiyo iyo wixii la mid ah nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaa wax u gargaaraya beenta dadka ugu gargaaraya ee baatilka doonaya inuu soo qaato kaana fii sakhati illaahi xataa yanzic ilaahay caradiisuu ahaanaya xataa yanzica ilaa uu ka baxo arrinta ayada xadiid saxiixana weeyaan waataynu soo marnay wa qaala sala allahu alayh waalihi wasalam markuu nebiga ka hadlayay wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxyaabaha qofka naarta gelinaya inan waa kabaa'ir weeyaane waxaa ka mid ah almakru waalkhadiica dhagarti iyo in qofka loo xeeladaysto xeelashii baatilka ahayd makrigu waa waa dhagar weeyaan khadiicaduna waa khayaanadii wa wa waa dhagartii weeyaan iyaduna waa isku macno dhow yahan waa xeeladii weeyaan labaduba ma banaano nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam labaduba fi naari weeyaan qofka naar buu ku gelaya xadiidka isaga sheekh wuxuu yihi isnaaduhu qawiy xadiidku in sha allah waa saxiix weeyaan waataynu soo marnay markaynu ka hadlaynay namiimadiiyo wixii la mid ah oo xadiidka isaga bimajmuuci turuqihi saxiix weeyaan saxaabo badan baana werinaya cabdullahi bni mascuud baa ka mid a qays ibnu sacad baa ka mid a anas bnu malik baa ka mid a cibaadat alansaari baa ka mid a iyo abu hurayra radi allahu tacala canhu wa ardaah iyo keyrkoodaba ayaa ka mid ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka warinaya xadiidka xadiid la mid ah almakru wاlkhadiicatu makrigii iyo khadiicadiiba fi naari bay ahaanayaan sheekh naasirna waa saxiix yeelay fi saxiix jaamic sagiir halkaa ha loo laabto isnaaduhu qawiyun bay sheekhu yidhi silsilat اlaxaadiid saxiixna waa ku saxiix yeelaa sheekha kun iyo konton iyo toddoba xadiidka ah wa qaala salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi lacana allahu اlmuxallila wاlmuxallala lah jaءa dalika min wajhayni jayidayni canhu salى اllahu alayh waalih wasalam xadiidkan isaga ahna duruq aad u tiro badan buu ku yimid nebiga calayh salaatu wasalaam waxa uu deliil u yahay muxalalka waxa la yihahda iyo muxalalu lah oo ah qofkii dumarka ahaa ee qofkani uu qabay ninka ragga ahaa buu furay waa ku laabtay haddana waa furay waa ku laabtay ciddadii intaynan dhammaanin labaa dhammaatay aطalaaqu marataani waa dhacay tii saddexaad baa dhimanoo fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan weeyaan tii saddexaad haddana waa nin wax bartay ima dayn kare waa iga furan tahay buu yidhi arrintii markuu ogaaday inay talo farihiisii ka baxday ayuu wuxuu sameeyey kamana joogi karo ayuu wuxuu u tegey nin saaxiibe ay yihiin oo wuxuu yihi warniyo qoftiina waa doonaya si aan yeelana ma aqaano ma saas ahaa ilaa nin kale ay soo guursato maba guursan karay sidaa laygu yidhi waa baxay oo isagaa mehersaday islaantii habeen buu la seexday habeenkii labaadna waa u furay odaygii kale hore xalaal bay u noqonaysaa sow maaha markaa waa xeelad laakiin shareecada islaamkaa loo xeeladaysanaya arrintaa ma banaana nebigu waa lacnaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lacnad baa ku dhacaysa dadka noocaas oo kale ah intay dimuqraadiyaddu aad iyo aad inoogu fidayna looma baahnaba muxalalka hadda maxaa yeelay nin baa qoraal qoro wuxuu yihi ciddi alaaqyadiina waa dhammaadeen saddex bay ahaayeen ilan awalbe haddana caruur baa dhalanaysa reerku un isfuraya afar labaatankaa saac caruurna waa sii dhalanaysaa bal adigu si dheh maxaa la isku qabaa talow shareeca islaamiyaa la isku qabaa maya wax la isku qaba ma jirto zine weeyaan ha laga fiirsado maxaa yeele nebigu wuxuu lacnadaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa xeeladii loo xeeladaysanaya shareecada islaamka nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ina baray waxa weeyaan gabadhaasi haddii iyadu intay baxdo ay nin intay la hadasho uu markaa guursado haddana intay ku xanaaqda ay tiraahdo isla habeenkiiba iska kayfur iyadoo doonaysa keedii hore inay dib ugu laabato malcuunad weeyaan hadduu arrintaa ogaado inay dartii u samaysayna inuu ku laabto maaha waa la wadaagaya haddii kale hadduu isaga qof kale la soo hadlana oo sidaa u sameeyana ka sameeyey iyo isaga loo sameeyey labadaba malcuunin weeyaan hadday islaamtu iyadu sidaa samaysayna iyada samaysay iyo kan ugu talagalee u sameeyey arrintaa haddii isaga lagu khaldayna ninka loo sameeyey arrinta ogna labadaba malcuunin weeyaan laacnad allah ku dhacaysa subxaanah wa tacaala marka ha la yska ilaaliyo waxaani wax sahlan weeyaan qofka siday kusoo gasho laakiin hadhow si ay kaaga harto ma lah lacnaddu wax kaa haraysa maaha caruurtaada ilaahay subxaana wa tacaala ka soo saaraya lacana allahu almuxallila walmuxallala lah nebiga calayhi salatu slam bacd riwaayaat wuxuu ka cabiray atays lmustacaar dibigii lasoo ergada ahaa dibid dibigii ergada ahaa maalan lo baad leedahay ama geel baad leedahay oo wada qaalmo weeyaan ma haysatid dibi kuu boodaan lo-dii maxaad samaynaysaa waktigeediina waa la maraya e shee abdulqadir deriskaaga ka soo qaadanaysaa haddaba kan muxalilka nebigu alayhi salatu salaam dibigaasuu ka dhigay mustacaarka ah dibigaasuu nebiga ka dhigay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka ma banaana ma banaana waa sheegnay hadduusan ka warqabin iyada iyo ninka arrinta loo samaynaya ogsoon labadaba malcuunin weeyaan hadduu ninka ka warqabo labada nin ays og yihiinna labadaba malcuunin wey islaamtu aysan ogeyn iyaduna lacana allahu labada isla og baa mar walbaba lacnada ku dhacaysa lacana allahu almuxallila kan wax loo xalaal yeelaya iyo walmuxallala lah kan wax xalaal yeelaya iyo kan loo xalaal yeelaya labadaba lacnad baa ahaatay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa canhu sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yihi nebigu xadiidka abu hurayra wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam man khababa cala mri'in zawjatah aw mamlukahu falaysa mina rawaahu abu daawuud xadiidkan isaga imaamu axmed bn xambal iyo abu daawuud baa warinayaan sheekh naasirna waa saxiix yeelayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa inuusan ummaddan ka mid ahayn laysa mina buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam naga mid ma aha buu leeyahay salawaatu اllah wasalaamu calayh oo macnaha loola jeedaa waxay tahay dembigiisu dembi sahlan maaha waayo man qof khababa khababa waxaa la yidhahdaa khababa cala mri'in zawjata ninkii buu haweenaydiisii ku diray war makan haa wuxuu kala ogyahay male wuxuu dhaqda male ma shaqaysta weeyaan derbiyaduu taagtaagan yahay inay iska furtuu raba ama haweeney baa haweeney kale ninkeedii ku diraysa aad bay shaqada u yaqaanaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naga mid maaha arrinta aw mamluukahu ama addoonkiisii buu ku dirdiraya falaysa mina naga mid maaha buu yidhi nebiga alayh salat slam shaqooyinkaa laguma yaqaana dadka muslimiinta hawl weeye aad iyo aad loo yaqaano weliba intay sahlanaatay beryahan isgaarsiinta waxa la yidhaahdo taleefanadii iyo internetyadii iyo meelaha la midka intay sahlanaatayba ninka haweenaydiisi in lagu diro waa sahlan tahay marka naasix baa laysaga soo dhigayaa ibliis meesha taagan weeyaan waa u dhaartay waqaasamahumaa inii lakumaa lamina naasixiin sooma hayn ayaddii qur'aanka ahayd fadallahumaa biguruur sooma hayn sidaasoo kale wey waa ibliis fii suurati insaan ah ninkiibuu xaaskiisii ku dirayaa iyadiina waa dhegaysanaysaa ama haweeney baa meeshan u imanaysa aad u taqaana sida labada qof isqaba ee weliba isjecel loo kala sii daayo waa ku dirdiraysaa ilaa marka dambe ay labadoodii kala tagaan arrintaa marka nebigu wuxuu leyahy alayh salatu salaam hawshaasi ibliis hawshiisii weeyaane hawl islaam leeyahay maaha hawl qof muslima leeyahay ma aha qofka marka ka fasahaadiya man khababa qofka fasahaadiya cala mri'in qof zawjatahu xaaskiisa qofka ka fasahaadiya ee ku dira enan ka joogin weeye ilaa marka dambe iska furtaba ama ay la dagaalantaba aw mamluukahu ama addoonkiisii falaysa mina naga mid maaha wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi alcayu afgaabnidii qofka oo iska wargaaban iska hadal yar carabkiisu gaaban yahay iyo walxayaau xishoodkuba shucbataani laba calaamadood weeye oo min aliimaani ah walbadaau afxumida qofka oo afnijaas ah eray xun mooye aan afkiisuba wax wanaagsanba aqoonin waljafaau iyo goyntiiba shucbataani laba qaybood weeyaan iyo laba calaamadood oo min anifaaqi ah nifaaquna waa fi nnaar sida lainoo sheegay wa qaala sal allahu xadiidka waa inoo soo hormaray xadiidun saxiix wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam sidoo kale nebigu wuxuu yidhi salawaatu allah wasalaamu calayh alxayaau min aliimaan xishoodku iimaanku ka mid yahay xishoodku iimaanka qayb ka mida weeyaan iimaanku waa guri aad iyo aad u weyn gudihiisa marka waxaa laga helaa labiyo toddobaatan qowladood iimaanku qowlad ka mida weeyaan markaa xishoodku waa qayb ka mida iimaanka weeyaan waa qol ka mida dhowr iyo toddobaatanka qaybood sidaas weeyaan macnaheedu alxayaau xishoodku min aliimaani iimaankuu ka mid yahay waliimaanu iimaankuna fi ljannati buu ahaanaya waa laisku guda jiraa xishoodku iimaankuu gelaya iimaankuna jannadu ahaanaya isaguna iimaankuna jannadu ahaanaya oo macnaheedu waa maxay haddaadan xishood lahayn haddaadan xishood lahayn iimaan ma lihid haddaadan iimaan lahaynna jannada ma gelaysid marka macnuhu waxa weeyaan waa inaad asalka soo xishootaa oo aad ka xishootaa rabulciza jala wacala addoommada mu'miniintana aad ka xishootaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo macawiistiisii iyo go'iisii kor u qaadan yahay ilaa jilbah yaa cuhmaan ibnu cafaan albaabka soo gargaraacay waayo waa cuhmaan nebiga hoos buu usii daystay markaasaa lagu yidhi rasuulka allow maxaa dhacay rasuulka wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa lii laa astaxyi man tastaxyi minhu lmalaa'ika maxaanan oga xishoonaynin qof aynan ka xishoonaynin malaa'igta cismaan wuxuu ahaa radi allahu tacala canhu wa ardaa nin aad u xishood badan waa ninkii yidhi intii aan soo islaamay weligay ma dhowrin cawradayda cawradayda maba dhowrin buu yidhi radi allahu tacala canhu wa ardaa maxaad u malaynaysaa qofka sidaasa marka aad buu u xishood badnaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nin ay malaa'igtuba ka xishootay aniga maxaad moodaa salawat اllah wasalaamu alayh inaan ka xishoonayo waajib weeyaan waa khasab weyan in laga xishooday cuثmaan radi allahu tacala canhu ardaa marka xadiidkii kalena waa isagii ahaa nebigu kaga waramayay salawaat اllah wasalaamu alayh ina mima adraka الnas fi صaxiix الbukhaari ina mima adraka الnaasu min kalaami الnubuwaةi اlأulى إida lam tastaxyi faصnac ma shiئt dadku waxyaabihii ay ka dhexleen ambiyadii hore warkeeda waxaa ka mid a oo nebi walba ummaddiisa uu ku soo dhahaya ilaa anagu nebi moxamed nagu yiri waa maxay إida lam tastaxyi faصnac ma shiئt haddaadan xishoonaynin samee waxaa doonto qofka waa inuu waalidkiisii ka xishoodaa waa in aslan ilaahay laga xishoodo oo nebigiisa laga xishoodo oo diinta alle laga xishoodo oo malaa'igtii laga xishoodo oo mu'miniinta laga xishoodo waalidkii laga xishoodo zawjkii laga xishoodo zawjadii ay ka xishooto zawjkeedii wagayri dalik ilaa iyo khalqiga ilahay dhammaan laga xishoodo nin saxaabiya wuxuu ku yidhi rasuulka allow ka waran wax walba haddii aan ka soo xishooday xaaskaygii ka waran markii dambe wuxuu yidhi naftaydii ka waran keligey nebigu wuxuu ku yidhi alayh slat slam fallahu axaqu an yastaxyaa minhu haddaad keligaa tahay xitaa miyaadan ilahay ka xishoonaynin subxaana wa tacaala war xawradaada naga qari rabbigaa ka xisho saas weeyaan macnaheedu waliimaanu fi ljannati iimaankuna jannadu ahaaday waalbadaa'u afxumidu min aljafaa'i weeyaan waaljafaa'na fi nnaari weeyaan munaafaqnimadii naartay ahaatay xadiidka isagaa rawaahu waxaa warinaya hushaym ibnu bashiir ninkii la ohan jiray can mansuur ibni zaadaan buu ka warinaya can ilxasan albasri weeye can abi bakrata nufeyc min alxaaris la ohan jiray saxaabigii jaliilka ah xadiidkan isagaa markaa rijaashiisu kulle waa hiqaat weeyaan wa rawaahu sidoo kale waxaa warinaya moxamed bni camr bni abi salama can abi hurayrata ayuu ka warinaya isaguna wa kilaahumaa labada sanadba saxiixun weeyaan labada sanadba labada saxaabiye ku kala arooraya midna laga warinayo abi bakrat nufeyc bn alxaariث midna laga warinayo abi hurayra radi allahu tacala canhu ardaa labaduba sax weeyaan xadiidkaana musnad imaamu axmed iyo sunan tirmidig iyo keyrkoodu ku sugan yahay waana siduu imaamu dahabi u leeyahay oo sheekh naasir raxmat اllahi tacala calayh silsilat اlaxaadiid asaxiixa afar boqol iyo sagaashan iyo shan halkaasuu ku saxiix yeelaya w qaala salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yihi man maata walaysa calayhi imaamu jamaacatin faina mowtatahu mowtat jahiliya isnaaduhu صaxiix wuxuu yihi rasuulka salawaatu اllah wasalaamu alayh waa xadiidkii laga warinayey cabdullahi bni cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma wuxuu yihi rasuulka salawaatu اllah wasalaamu alayh man maata qofka dhinta walaysa calayhi imaamu jamaaca walaysa fii cunuqihi baycana lafdigii kala dhahayay walaysa calayhi imaamu jamaacatin isla markaana aanan lahayn imaamu jamaaca imaamu jamaaca waxaa loola jeeda amiira almu'miniin ee imaamu jamaaca ma aha qolooyinkii xisbiyooyinka ahaa xisb alfulaani amiir bay leeyihiin xisb alfulanin amiir bay leeyihiin kuwaasi ma aha oo kuwaasi in la galaa ma banaana ma banaano kuwaa in la galo qofku waa inuu ahaadaa muslim huwa samaakum lmuslimiina min qabl wa fii hada qoortaadu xor ha ahaato inta amiir almu'miniin laga helayo weligaa meelna ha isku gelin maxaa yeele nebiga inoo dardaarmay ta ayada xadiidu xudayfa bn alyamaan factazil tilka alfiraq waxaan amiiradan maanta la tilmaamaya dowladaha ama hadday noqon lahayd dawaa'iftii islaamka sheeganayay qaybihii islaamka sheeganayay waxaasoo dhan ba isaga fogow xor ahaw saliim ah diintiisu ay xor u tahay kana fogow axsaabtaasi waxyaabahaasoo idilba waxa laga hadlaya hadda waa amiirkii jamaacada muslimiinta ahayd oo dhan ilan jamaacadu waa jamaacat lmuslimiin waa tii xadiidku ahaa laa yaxilu dam mri muslimi xadii cbdullah bn mascuud ila bixday alaa maxaa ka mid ahaa wataariku lidiinihi muxuu yihi almufaariqu liljamaca jamaacat muslimiin halkaasaa loola jeeda ee ma aha gruubkan yar eed ku xiran tahay loolama jeedo gruubkan yar eed ku xiran tahay iyo jamaacada masaajidka ku tukanaysa iyo kuwaa laga hadli maayo waa jamaacadii weyneed ee islaamka ahayd baa laga hadlaya walaysa calayhi imaamu jamaacatin oo hadday dadka muslimiinta amiir leeyihiin intay isu tagaan ay amiir doortaan oo amiirkaasi ama xoog ha ku qabsado ama muslimiinta ha doorteen ahlulxalli walcaqdi intii culimmada ahayd iyo waxgaradka intay isu tageen ha doortaan kaasaa laga hadlaya kaasaa laga hadlaya kaa isagaa haddii marka uusan amiirku u ahayn oo dagaal kala soo horjeysato fa ina mowtatahu kaa dhintay buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam mowtatun jaahiliya weeyaan oo geerida ayadaa waa geeri aanan fiicnayn nebiguna ka cabiray calayhi salaatu wasalaam tii jaahiliyada ahayd ee islaamka ka horreysay waa gaalnimadii weeyaan xadiidka isaga imaam axmed bn xambal baa warinaya musnadkiisa xaakimna waa soo saaraya xaakim wuxuu oranaya saxiixu lisnaad weye imaamu dahbina waa ku waafaqay ibn abi caasimna kitaabu sunna ku warinaya sheekh naasirna waa saxiix yeelay kitaab ibn abi caasim markuu takhriijinaya adila kitaab asunna ibn abi caasim oo aha hilaal ljanna وqاl سليmاn بن موسى أنbأnا وقاص بن ربيcة عن المstwرد بن شhdاد رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم مaن أkل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من ناr يوم القيامة wman aqama bmuslimi maqama sumcati aqama allah ywma alqiyaamati maqama riyaءi wasumca wman igtasa bimuslimi thawba kasaahu llahu thawba min naari ywma alqiyaama صaxaxahu اlxaakim xadiidkan sanadkiisu sheekha inoo sheegay sulaymaan ibna muusa nin la yihahdaa warinaya anba'na waqaas ibnu rabicata wuxuu ka warinayana waa mustawrid ibnu shadaad saxaabigii la ohanaya radi allahu tacala canhu wa ardaah inuu rasuulku yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba qof buu u ballan qaadayaa naar laba qof oo waa maxay camalka iyo shaqada ay qabanayaanna waa shaqo aad aynu u naqaano inagu aada iyo aad baynu u naqaanaa weliba aad baanu u sugi naqaanaa shaqada ayada haddaan la yska ilaalinna naartaas saasaa loo gelaya marka oo waa maxay man akala bimuslimin qofka cuno qof muslima aklatan hal cunis keliya oo cunistu maxay ahayd ma dhurwaaba ma inaad hilibkiisii goosataa intaad u timaadda aad qaniyo ku dhegtaa maya saa laga hadli maayo ee waxaa loola jeedaa walaa yaktab bacdukum bacda maxay ahayd ayaddii qur-aankayd ayuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi meytan fakarihtumuuh halkaasaa loola jeedaa oo waa kiibadii weeyaan inaa walaalkaa cunto saasaa loola jeedaa man akala qofka cuno ee qaniina bimuslimin aklatan hal qaniyo a keliya qofka muslimka ah hadduu yahay qof saalix ah ahlulcibaado ah mu'min ah taqi ah min awliyaa illaahi ah kuma sii jirto maxaa yeelay cunista aada cunayso sun weeyaan yado sidaa darteed imna casaakir raxmat اllahi tacala aleyh wuxuu ohanayay luxuumu اlculamaai masmuuma hilibka culammadu hilibyada kale kuma jiraan ka waran bahal la ogsoon yahay inuu sun yahay qofka cuno hal qaniinyo oo keliya haddaad ka goosato ama shay yar aad ka cunto suntii khalaas waa ku dilaysaa soo maha culammaday kuma jirta markaa hilibkooda neefkan ariga aada cunayso neefkan ariga aada cunayso iyo shaygan sumaysan aad cunayso isku mid maaha shaygan sumaysan ama hilibkan sumaysan aad cunayso isku mid maaha marka nebigu wuxuu leeyahy salawaatu اllah wasalaamu aleh halaiska ilaaliya marka culimadii man akala bimuslimin aklatan qofka cuno qof muslima hal cantuuga ah akla waa wixii mar afka la geliyo acamahu اllahu ilaahay baa quudinaya biha cantuugada uu cunay yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka quudinayaa bedelkeeda aklatan min naari yowma alqiyaama cunid naarta xaggeeda ah maalinta qiyaama soo ma aadan cunin qofkan haa kaalay naartaa lagu gelinaya halkan ka quuda adigana naarta maxaa yaala oo laga cunaa naarta maxaa yaala akhwaani naarta waxa yaala qur-aanka inoo sheegay waxa yaallo waxa weeyaan shajarata min zaquum طacaamu اlأfiim kuwa dembiyada badan raashinkoodii weeyaan ilaahay sheegay subxaana wa tacala طacaamu اlأfiim weeyaan marka ay cunaanna rabbi baa inoo sheegay subxaana wa tacaala siday noqonayaan hadday cunaanna rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala laa yusminu walaa yugni min juuc inay jirkoodu wax taro warkeeda daaye gaajana kama rujinayso bal markay cunaan alle subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay faqaطaca amcaa'ahum xagga biyaha markay weydiistaanna wasuquu maaan xamiima ciyaada biاllah marka dadka muslimiinta wax laga sheega wax sahlan maaha wax sahlan maaha haddaadan meesha awoodi karaynin isaga dhaqaaq waman aqaama bimuslimin maqaama sumcatin waman aqaama qofka istaaga bimuslimin qof muslima u istaaga maqaama sumcatin maqaam uu isku tustusayo macnaha waa maxay waa inuu ku jeesjeeso weeyaan inuu ku jeesjeeso inaad dadkii marka magaciisii la sheego aad si aad adoo liidayaad naga dhaafo waxaas kaasina ma wax la sheegaa kaasina ma dadku ka tirsay oo ma nool yahay kaasina oo muxuu yahay ciisena ma magacba bay yidhaahdeen ciisena ma magacba iyo wixii la mid a noocyadaasoo kale markuu qofku isticmaalo waa riya weeyaan iyo sumca ismaqashiin iyo istus weeyaan aqaamahu llahu adna maxaa lagu abaalmarinaya dhegeysa hadda aqaamahu llahu ilaahay baa istaajinaya yowma alqiyaamati maqaama riyaa'in wa sumca khalqigoo dhan ayo hebel khalqigoo dhan meesha inay dhooban yihiin halkaasaa lagugu jeesjeesaya adiguna adigu afar qof hortoodaad ku jeesjeestay soo maa ha nebi aadan ka soo bilow aabaheni aadam ahaa ilaa qiyaami saaca waxa khalqi ay jooga jini iyo insia marka la isu keenayo xayawaan iyo makhluuqaad oo dhan hortooda adna ilahay kugu jeesjeesi doonaa subxaana wa tacaala waman igtaza labadaasi markii laga soo waramay yo halkan waxaana looga warami doonaa shay nafac leh wax aad liideyso maradan kaa dhammaatay intaad tuuri lahayd qof aan maraba haysanin iyadaba haysanin baa jiray haddaad siiso faa'iidaay leedahay fiiri tu cusubood u gaday warkeedaba da'yadu waman igtasaa qofka marashiya ee dhahuwiya bimuslimin qof muslim a thawban dhar siiya kasaahu llaahu ilaahay baa marashiiya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kasaahu llaahu thawban cafwan waman igtasaa bimuslimin thawba qofkii huwiya ta kalena sax weeyaan waynu tilmaami doonaa laakiin xadiidka waman igtasaa bimuslimin thawba wuxuu tilmaamaya waa qof saddexaad oo waxa weeyaan waman igtasaa qofka huwiya bimuslimin qof muslim ah thawban maro oo waa maxay waa thawbu zuur weeyaan waa maro been ah wuxuunan ahayn buu saaraya ceebuunan lahayn buu dusha ka saaraya waa huwinaya waxaan rabaa dadka indhahooda inuu ka dhaco khalaas kaarkiisaan gubayaa wey macnaheed waynu dhihi jirnay kaarkaa laga gubayaa soo maa ha adna dhegaysa had kasaahu llaahu ilaahay baa marashiinaya isagana thawban maro min naarin a yowma alqiyaamati kaarkaagaa ilahay gubaya maalinta qiyama adiguna dhanka kale cagsigeeda weeyaanu maradan kaa dhammaatay qofka muslimka markaa siisid kasaahu llahu thawban yowma alqiyaama xadiid kalea nabiga noogu sheegay salawatu llah wasalaamu caleyh maro kalea ilahay ku siinaya adiguna yowma alqiyaama khalqigu waa wada qaawan yihiin waa lagu siinaya adigu dhar dhar baa ilahay ku siinaya subxaana wa tacala maxaa yeelay adduunkaad adigu masaakiintii iyo dadki aan waxba haysanin dhar ku siin jirtay marka adna ilahay dhar buu ku siinaya subxaana wa tacala aljaza min jinsi alcamal weeyaan صaxaxahu اlxaakim xadiidkan صaxiix weeyaan oo abu daawuud iyo axmed ibn xambal iyo xaakim dhammaantoodba waa werinayaan sheekh naasirna waa saxiix yeelay silsilaة اaxaadiiث صaxiixa sagaal boqol iyo afar iyo soddon halkaasuu ku saxiix yeelay وعن بن cمر wxaa laga warinaya رضي الله تعالى عنهma عن النبي sلى الله عليه وآله وسلم قال inuu yihi نبgu mن xاaلت شhفاaعته duna xد من xدود اللh fqad bاd اللha في أمrه wuxuu yihi rasuulka slوات الlه وسلام عليه mن xاaلت شhفاaعaته qofkay xayirto شhفاacadiisi iyo ergadiisi dembi buu sameeyey dembi buu ku dhacay شhareecada iسlاamka in laga oofiye ay tahy laakiin isagaa baxay qofkan wuxuu ku yidhi ninkan dembiga galay ama qofkan dembiga galay war waa walaalkay war waa wiilkaygii qaraabaynu nahay tol baanu nahay lacag buu bixiye laaluush iyo wixii la mid sidii baa lagu soo daayay wejigarad iyo macrifo iyo waxay noqotaba ama gacantu ka hadlay qofkaa isaga ah faqad baada allaha ilaahay buu liddi ku noqday fii amri ilahay amarkiisii baad ka hor timid subxaana wa tacaala adiga ilahay meeshaad kala geli lahaydeen weeyaan isnaaduhu صaxiixu ninkii la dhihi jiray usam bna zayd markii gabadhii qoreyshiyada ahayde iyadu nebigu yidhi gacantaa laga gooye wax xaday ama cariyada diidi jirtay inay celiso ee nebiga loo sheegay salawaat اllah uu kala hadlay nebigu wuxuu yidhi allahu akbar ma waxaa shafaaco qaadaysaa xad min xuduud الlah wallahi low kanat fatima binti muxamed laqaطactu yadaha ma jirto shareecada islaamka kanaa kula dhashay iyo kanaa kan kuu ah midna ma laha ninkii mahmahay muxuu yihi soomaaliga hay garta yaqaane waagii garta la yaqaane remiiga yaqaane ilana wuxuu yihi gari sodog iyo seedi toona ma taqaana ilaahayda taqaana sodog iyo seedi ma taqaano ilaahayda taqaana shareecada islaamkuna saas weeyaan ku kula dhashay iyo ku a dhashay toona ma taqaane ilaahay taqaana oo rasuulku wuxuu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadday faatima binti moxamed waxadi lahayd gacantan ka goyn laha salawatu ullahi wasalaamu caleyh bal ka waran marka qofkii hor istaagay ee yihi maya kan inaga dhaafa kale ha laga oofiye mooyaane kan qaraabaynu nahay iyo tol marka arintaasi ama lacag uu bixiyey ama isagoo kala hadlaya wejigiisi sumcadiisi waxay noqotoba ha noqoto faqad baada allaha fii amrihi weyaan ilaahay buu amarkiisii ka hor yimid saas weyaan xadiidka isaga isnaaduhu jayidun waxaa warinaya imaam axmed bin xambal iyo abi daawuud saxiixna weyaan sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelaya irwa alkhaliilka xadiidka raqamkiisu yahay laba kun saddex boqol iyo sideed iyo toban xadiid kale oo waxaa soo arooray abi khiraash aلsulmi radi allahu tacalى canhu arضaه anahu samica rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wali waslm yaquul man hajara akhaahu sanة fahuwa kasafki damihi nebigu wuxuu yihi salawaat اllahi wasalaamu عaleyh man hajara akhaahu sanة xadiidkan صaxiix weeyaan صaxiix jaamic sagiirkuna sheekh naasir ku saxiix yeelaya rasuulku wuxuu lehy salawatu اllahi wasalaamu alayh abi khiraash islami baa warinaya waa waxaynu naqaano weeyaan isaguna aad iyo aad baynu u naqaana oo waa maxay man hajara akhaahu qofkii ka hijrooda walaalkiisa muslimka ama gabadha walaasheeda muslimadda ah sanad qofka ka hijrooda sanad qofka ka hijrooda inaan la hadlin aan xaggiisaba dhowrin qofka isaga ah nebigu wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh fahuwa ka safki dami dhiiggiisa adoo daadiyo kale weeyaan xadiidkaasna imaam bukhaari adowl mufradku ku warinaya abu daawuudna waa soo saaraya axmed iyo xaakimna sidoo kale sheekh naasirna waa saxiix yeele saxiix jaamic sagiirka halkaasu ku warinaya wa qaala sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu odhanaya rasuulku salawaatu اllahi wasalaamu aleyh xadiidkii abi hurayra ina arajula la yatakalam qofku waa ku hadlayaa bilkelimati ereygii min sakhat illahi ilaahay caradiisa ahaa laa yulqi laha baalan isagoonan dhowraynin waxa ay keensan karto kelimadan iyo waxa cawaaqib ay ka tegi karayso yahwi biha kelimadaa darteedu ugu hoobanaya fi jahannam rawaahu lbukhaariy xadiidku wuxuu ahaa nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ka warramay sida hadalka dadka oola fudud yahay iyo cinda allahi siduusan u ahayn waxaa laga yaabaa diinta ilaahay inaad ku jeesjeestid ama addoommada ilaahay mu'miniinta aad ku jeesjeestid alle iyo rasuulkiisi iyo kitaabka alle iyo ama sunada nebiga calayh salaatu wasalaam iyo dadkii mu'miniinta ahaa saxaabadii iyo ahlulcilmigi iyo hayra dalik inaad ku jeesjeestaa dhici karayso oo kelimadaa aad tiri ama ficilka aad samaysay ee jeesjeeska ah inuu noqdo mid aad jahanamo hoos ugu sii daadegto sabciina khariifan toddobaatan sano meel loo soconaya sida xadiidka qaarkii uu tilmaamay waxaa dhici karaysa kelimad inaad tiraahdo difaaca intaas ah alle iyo rasuulkiisa iyo diintii alleh inaad difaacdo qur-aanka iyo sunnadii ama ahlulcilmiga aad difaacdo oo difaaca isaga iyo kelimada xaqa aad tiri ama qof walaalkaaga muslima aad difaacdo kelimada iyadaa inuu ilaahay subxaanah wa tacaala kaaga raalli noqdo oo jannadaba kugu geliyo subxaanah wa tacaala marka ereygu wax sahlan maaha carabkaaga ka soo baxaya labadaa mid unbuu noqonayaa waxa u dhexeeya waa inuu laqwi yahay oo labadaa midna uusan ahayn marka hala iska dhowro weeyaan ina arajula hadda waxaynu ku jirno waxa weeyaan ereygii qofka ka dhacayey waana wuxuuna ka mid yahay kabaa'irta maxaa yeelay marba haddii ilaahay subxaanah wa tacaala uu nebigu yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh sabciina khariifan meel loo soconaya toddobaatan gu meel loo soconayo naarta hoosta hoose gunteeda hoose weeyaan waayo dhagaxii jahanamo gebigeeda laga tuuray iyo qarkeedii halkaa laga lalmiyey toddobaatan sanuu sii socday shanqartiisii nebiga calayh salatu slam iyo asxaabtiisaa maqleen saxaabadu markay maqleen yuu nebigu yidhi ma maqashaan haa dhagaxii la tuuray toddobaatan sano horteed yaa hadda guntii jahanamo tegey halkaasaa marka qofku uu hoobanayaa ilaa gunta hoose uu tago ilaa gunta hoose uu tago jahanamo kuleylkeedana waxaad ogaataa kor uma baxo dabkan aynu shidanno marka dabka la shidaa wixii la saari lahaana kor laga saaraa soo ma haa xagga hoose haddii aad taabato waxaa dhici karaysa carada hoose ama dhulka hoose markaad dhardhaarihii iyo dabkii shidatay inuusan aad u kululayn laakiin jahanamo saas ma ah iyado kuleelkeedu hoos buu u baxaaba xagga hoosuu aadaa maxaa yeeley allah inoo sheegay subxaanah wa tacaala munaafiqiinta ugu xun wuxuu yihi rabbi suurat الnisa markuu ka warramaya aakhirkeeda maxaa la yihi ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min الnaar halka ugu hooseysa qacriga ugu hooseeya gunta ugu hooseeya jahanamay leeyihin ciyaada biاllah ina arajula la yatakalam qofku waa ku hadlayaa bilkelimati ereygii min sakhat اllahi ilahay caradiisa ahaa laa yulqii lahaa isagoonan usii ridaynin baalan dhuggiisa iyo qalbigiisa iyo dhegtiisaba aan usii ridaynin ereygan waa iska yiri carabkiisaa iska bartay waa iska yiri un ereygan isaga ah niyad kama ahayn kama ahayn waxani aad arrintan iyadaa colaad u alle iyo rasuulkii iyo diinta alle u qabiyo wixii la mida yahwi biha waa ku hoobanaya kelimadaa sababteeda fi jahanam rawahu lbukhaariyu baa warinaya bukhariy muslim ba waa wariyaan xadiis abu hurayra wa qaala salى اllahu alayh waalihi wasalam wuxuu yihi rasuulka alleh ina arajula waa kan xadiidkiyo taam ah ina arajula qofku layatakalamu waa ku hadlayaa bilkelimati ereygii min ridwaan illah ilahay raalli ahaanshihiisa ahaa maa yadunu isagoonan u malaynaynin an tabluga maa balagat inay gaarayso meesha ay gaarayso qofkani ereyga waa ku hadlaya isagoonan u malaynaynin ilahay agtiisa inay ka joogto booska ereygani markaad iska lahayd rakiis buu kula ahaa wax aanan qiimo badnayn oo iska liita oo haddii aad ku hadasha aan dhib badnayn saasuu kula ahaa laakiin nebigu wuxuu yihi calayh isalaatu wasalaam yaktub allahu biha ilaahay waa u qorayaa kelimadaa sababteeda ridwaanahu ilaa yowmi alqiyaama raalli ahaanshihiisu u qorayaa inta qiyaamaha laga gaaro khalaas marba hadduu ereygaa ku hadlay ilahay raalli gelinaya khalaas weeyaan kitaabkaaga ciliyiin baa lagu qoray wain arajula marka ereyga wanaagsan inaad raadsatid weeyaan wain arajula qofku la yatakalamu waa hadlaya bilkelimati ereygii min sakhat illah ilahay caradiisa ahaa maxaa badiyey maanta zamankan wax lagu hadla ereyga ilahay caradiisa ah maa kaana yadunu una malayn maayo markuu ku hadlayo an tabluqa inay gaarayso maa balagad meesha ay gaartay ilahay agtiisa oo caro ah waxay ilaahay gaarsiinayso subxaana wa tacala caro ah ereygaasi siduu ilahay uga xumanaya haddaad og tahay maba adan ku hadasheenba lakiin isagu maba ogaba qofkan waa isaga hadlay rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ereygaa ka soo baxay sababtiisa yaktubu allahu biha qofkii ilaahay waa ugu qorayaa sakhatahu caradiisa ilaa ywmi alqiyaama wax miyaa haray marka saxaxahu tirmidiyu ibnu maajah iyo axmed ibn xambalna waa warinayaan xadiidu bilaal bn alxaarith weeyaan sheekh naasirna waa saxiix yeelay silsilat alaxaadiid asaxiixa sideed boqol iyo sideetan iyo sideed halkaasuu ku saxiix yeelay wa can buraydata waxaa laga warinaya buraydata bn alxusayb ninkii la oran jiray saxaabiga jaliilka ahaa weye qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam wuxuu yidhi laa taqulu lilmunaafiqi sayidun qofka munaafiqa ah ha u dhihina sayid qof munaafiqo ah oo gelabgelable ah ha u dhihina gebgeble ah ha u dhihina sayid ha u dhihina booskaa ma jooga maxaa yeelay fainahu in yaku sayidan hadduu kaasi sayid noqdo faqad askhadtum waxaad caro gelinaysaan rabakum rabbigiina caza wajal oo munaafiqii baad sayid tiri ilah agtiisna munaafiq weeyaan subxaana wa tacaala adiguna sayid baad ku haysaa ilahay baad caro gelinaysaa oo waxaad leedahay ilaahu ninkani aad xumaanta aad ku tilmaamaysa ma ahe waa nin wanaagsan weeyaan ilahy baad u taskiyenaysaa subxaana wa tacaala iyadoo marka horeba taskiyadu aynan haboonayn falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa ilaahay yidhi haddana addoommada ilaahay haddii aad taskiyanayso axsibuhu kada wallahu xasiiba dheh siduu nabiguna faray salawatu llah wasalaamu aley dhihi jirayna saasaan u malaynaya laakiin ilaahay baa naga yaqaano allah subxaanaه wa tacaala naga yaqaano ammaantuna sideedaba wax wanaagsan ma ah nin saxaabi ah yaa nebiga lagu hor ammaanay markaasuu nebiga alayh الslat slam kii ammaanaya wuxuu ku yidhi qaطacta cunuqa akhiik walaalkaa qoortiisaa goyse kow baa ka siisay kow baad ka siisay qofku inuu isaga is ammaanana dah odayadii horena soomaalida maxay dhaheen kii is ammaanay waa ri isnuugtay weeyaan reerkeedana waxba uguma tura cid kale wax ugu turan tahayna male qofka is ammaanaya haddaad aragtana cid wax ugu turan yahay male reer magaalnimaduna maanta waa inaa ammaantaba aniga soo ma aha intaasoo shahaadaan qaatay intaasoo dadaan wax u qabtay intaasoo saanaan sameeyey haddaadan dhihin lagu rumaysanba maayaba ayib fain yaku sayida fainahu in yaku sayidan kaasi hadduu sayid noqdo faqad ashadtum waad carogeliseen rabbakum caza wajal qolooyinka iyagu shaamiyiinta la yidhaahdo qof walba sayid bay dhahaan wax wanaagsanna maa waxaa la wadaaga maqaaribta wadamada laysku dhaho ama maqrib alcarabi maqrib alislam waxaad tiraahdeedba iyaguna sidaasoo kale sayidi fulan bay leeyihin arrimahaas waa laga wanaagsan yahay behdu waa waa masri wey iyadoo macno weyn ma samaynayso waxaa ka daran waa sayid sayidi ama sayid fulan asayid fulan qaarkood baa markay hadlayaan iyo waxaad arkaysaa sayid bush buu ku leeyay war xaggey isaga yimaadeen xaggey isaga yimaadeen waaya rawaahu waxaa warinaya xadiidun صaxiixu rawaahu abu daawuud abu daawuud baa warinaya xadiidka isaga ah waa صaxiix weeyaan wa qaala salى اllahu عalayh waaliه wasalam wuxuu yihi aayat اlmunaafiqi halaaث qofka munaafiqa calaamadiisu saddex weeyaan o xadiidka waa inoo soo hormaray waana tilmaanay imaamu nawowi raxmat اllahi tacala aleyh fi saxiixi muslim inuu aad iyo aad u sharaxaya xadiidkan isaga kitaab liimaan wuxuu yihi aayat lmunaafiqi halaaث calaamada munaafiqa lagu yaqaano saddex weeyaan ida xadaa hadduu waramayo kadib been buu sheegaya wa idaa wacada hadduu ballan qaadana akhlafa waa burinaya wacdiga isagana waa wacdiga diintaa weeyaan ballantii islaamka loola jeeda lanna ilahay cahdigiisa taa weeyaan waida tumina haddii la amaanana amaano loo dhiibtana khana waa khiyaanaya mutafaqu calayh buhaariyo muslim baa warinaya faama alkadibu sheekha wuxuu yihi wاlkhiyaanaةu faqad maraa ka beenta iyo khiyaanada oo laga joogta dhigtaa waa ina soo martay in naar lagu gelayo wa ama khulfu اlwacdi wacdiga oo la buriyaa fahuwa almaqsuudu huna bاdikri waxaan usoo qaadanay waa isaga halkani waqad qaala اllahu tacala ilahay markuu ka waramaya wuxuu yidhi waminhum man caahada allaha lain ataana min fadlihi lanasadaqana walanakunana min الصaalixiin wa minhum waxaa ka mida dadkii man caahad allaha mid ilaahay ballan kula galay waata ballantii ilahay inay tahay ballan alle kula galay lain ataanaa saalixan lain ataanaa min fadli hadduu ilaahay fadligiisana siiyo lanasadaqana waa sadaqaysanaya waa sadaqaysanaynaa walanakuunana min asaalixiin saalixiintaan ka mid noqonaynaa falama aataahuma markuu ila falama aataahu markuu ilaahay siiyey min fadlih fadligiisa markuu ilaahay wax ka siiyeyna bakhiluu bihi waa bakhayleen watawallow waa jeesteen wa hum mucriduuna xaalay yihiin kuwo dhabar ka jeedinaya ficlaba saxaabigii la ohan jiray yay ku soo degtay bay yidhaahdeen qaar ka mid a arrintaas sax ma ah waa been weeyaan saxaabigaa isagaa wax shaqo uu ku leeyahay ma jirta aayaddan iyadaah ee nebiga alayh salatu slam intuu u yimid ee faqiirka ahaa waxaasi waa been weeyaan oo lagu been abuuranaya saxaabigaa isaga fa acqabahum nifaaqan arrintaasi waxay noq qof kastaa laga hadlayaa ilaahay subxaana wa tacala isagoo faqiira intuu beriye xoolo isii markuu ilaa markuu ilaahay baryena leh ilahu haddaa xoolo isiiso waxaan ballan kuugu gelaya inaan sadaqaysto oon zakadiiyo waajibaadkii ka bixiyo oon dadka ka xiriiriyo oon dadka saalixiinta ka mid noqdo markuu ilaahay wax gacantiisa geliyeyna bakhayl buu noqday gacantiiba gadaal buu mariyey inuu horay soo mariyo wax bixiyaba warkeeda dah qof kasta oo sidaasa yaa laga hadlayaa faacqabahum ilaahay waa u cirbiyey nifaaqan nifaaq buu ilaahay u cirbiyey fii quluubihim ahaaday ilaa yowmi yalqowna inta ilaahay kala kulmayaan munaafaqnimo weeyaan qalbigooda ahaanaysa maxaa yeele ballantii ilaahay la galeen waa ka baxeen bima akhlafu llaha waxay ilaahay ugu guub yeeleen oy oga baxeen maa wacada waxay ballan ugu qaadeen wa bima kaanuu iyo waxay ahaayeen yakdibuuna kuway ku been abuurta intaasaa ilahay u cadaabaya subxaanah wa tacaala wa can zayd bni arqamin waxaa laga warinayaa marfuucan isagoo rasuulka u rafcinaya salawaat اllah wasalaamu calayh zayd ibn arqam min asaabiqiin alawaliin weeyaan dadkii ugu horreeyey soo islaamay maka dadkii ugu horreeyey kusoo islaamay buu ka mid ahaa wuxuu yihi rasuulka wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh man lam yaأkhud min shaaribihi falaysa mina odayaashii shaarbaha dheeraa waa laisku haystaa man lam yaأkhud qofka aanan qabanin min shaaribihi shaarbihiisa aanan qabanin oon gaabaynin falaysa mina naga mid maaha صaxaxahu tirmidiyu wagayrah tirmidiya nisaa-i baa warinaya axmed xambalna musnadkiisa sheekh naasirna waa saxiix yeelayaas tirmidiga markuu qabanayey xadiidka lix kun iyo shan boqol iyo saddex iyo soddon halkaasuu ku saxiix yeelaya xadiidkan isaga wuxuu daliil u yahay in shaarbihii la qabto weeyaan oo ama ha la gaagaabiyo ama ha la xiiro labadaba waa jaa-is labadaba waa jaa-is qofka inuu xiiro ama inuu gaagaabiyo maqaska aad iyo aad ugu gaagaabiyo ilaa aynan bishintaba soo dhaafin maxaa yeele xadiidkala ku yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam cadayga inuu saaray oo wixii soo gaaraba uu goynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam bishinta soo dhaafaba salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka arrintaa darteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in shaarbihii la qabto ama xiiritaan ha lagu qabto ama maqas ha lagu qabtee shaarbihii in la gaabiyo weeyaan oo waxa uu daliila xadiidka kale cabdullahi bni cumar dabayaalla kan rasuulka salawaatu llahi wasalaamu caleyh وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma عن النبي sلى الله عليه وsلم qاaل wuxuu yihi rasuulka aleh khاalف الmajuus war majuusti khilaafa wafir اللحى garkii sii daaya waxfu الshawاarib shawaaribtiina xiira buu nebigu yihi عalيه الصلاaةu وaسلام xiira oo jara iyagiina متafq عalيh bukخhariي msلم baa warinaya amar weeyaan xadiidkan siiqooyinka uu ku yimid oo dhan wuxuu ina tusinaya amar amarkaa isagaa wuxuu u dhacayna waa dadka muslimiinta ah xadiid fi saxiixi muslim yaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid laba nin oo faris dhankoodii ka yimid majuusiin ah markaasaa waxay ahaayeen laba nin oo garkiina intay xiireen shaarbana sii daystay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay aad buu oga xanaaqay aad buu oga xanaaqay waa doorsoomay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo ogsoon kaafiriin inay yihiin yuu haddana suuradooda ka xanaaqay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga wuxuu ku yihi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh man amarakuma bi hada war yaa waxaan idin faray foolxumida badan leh markaasy waxay ku yidhahdeen amaranaa rabbuna iyagoo ola jeeda amiirkoodii iyo boqorkoodii majuusti markaasaa nebiga wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam walaakin amara rabbii biicfaa'i llixa waxfi shawaari hadday idinku rabbigiin iyo ninkii idin talinaya saa idin yidhi aniga rabbigay subxaanahu wa tacaala wuxuu i faray garkana inaan sii daayo shaarbihiina aan xiro waajib weeyaan marka ilaa qolo culammada ka mida ay yidhaahdeen ibliis aayaddii aynu soo mareenna ee uu yidhi wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah waxay noqonaysaa ninka ragga ee garka iska xiira khalqiga ilaahay waa dooriyey subxaanah wa tacaala ragga wadaadada ee turkida nin ka mid a ii warramaya wuxuu yidhi sheekh turki ah turkideenna ah yaa nin u yimid oo wuxuu ku yidhi sheekhow garka in la xiiro ma dembiba markaasuu wuxuu yidhi waa dembi iyo dembi ma aha iyo waa macaasi intaanan ku dhihin hal su-aalan ku weydiinaya haye bal iiga waran adigu waxay tahay marka haye wuxuu yidhi ka waran ilaahay subxaanahu wa tacaala gar buu kaa soo saaray dumarkiina waa abuuray raggiina waa abuuray raggii wuxuu yidhi gar baan u samaynayaa ay kaga duwanaadaan dumarkii garkii siday u lahaayeen oo ilaahay garkii kaa soo saaray subxaana wa tacaala yaad suuliga tagtay aroor markaasaa waxaad tirti waxaad tidhi ilaahayow ragannimadanaad isiisay mar rabee dumarka inaan u ekaadaan rabaa maqas baa sakiin baa qaadatay marka waxaan aan kaga duwanahay dumarka mar rabee inaan dumarka u ekaadaan rabaa rabbiyo aroor walbaba arrintaa ka warran buu yidhi waa fool xuntahay buu yidhi haddaba ord la tag buu yidhi waa jawaabteeda ay isu jawaabeen nacam ma bannaana in la xiiro garka nebiga ma soo aroorin salawaatu اllahi wasalaamu aleyh fi taariikh saddex iyo labaatankaa sano ee waxyiga ku socday salawaatu اllahi wasalaamu caleyh maalinna intuu qaaday inuu maqas geliye garkiisa ma soo aroorin fadlan inuu sakiin mariyo salawaatu اllahi wasalaamu aleyh fadlan inuu sakiin mariyo bal kuwii gaalada ahaa u yimidna nebigu saasoo uga xanaaqay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh nebiguna alayhi salaatu wasalaam waa gar dheera haddaad dadka gardheero ku cayn lahayd idan nebigaad caayaysaa salawaatu اllahi wasalaamu aleyh waa kabiira min alkabaa'ir in dadka lagu caayo wafiru khaalifu lmajuus khaalifu lyahuud khaalifu nasaara inta way soo aroortay khaalifu lmajuus gaaladii hala khilaafo oo waxa lagu khilaafayo waa maxay wafiru lixa garka sii deysta waxfu shawaarib shaarbihiina jara garkii hadduu qofka ma laga yaabaa inuu yaro qurqurxiyo waa isla simayaa maya ma banaana faraha ka qaata faraha ka qaata ma soo aroorin nebigu alayh isalaatu wasalaam inuu sisimi jiray riwaayadaha qaarkood oo fi sunna tirmidi ku soo arooriya waxay la mid a daciif weeyaan laa yasix can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam bal kama soo aroorin walowna nebiga alayh الsalaatu wasalaam maalinna inuu garkiisa jaray salawatu اllahi wasalaamu aleyh laakiin waxaa la yihahdaa cabdullahi bni cumar iyo abdulaahi cabdullahi bni cumar iyo abu hurayra yaa wax laga hayaa markay xajiyaan iyo cumraystaan inay intay garka qabtaan wixii sacabkooda dhaafa ay gooyaan ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin cabdullahi bni cumar iyo abu hurayra ijtihaadkooda weeyaan nebiga alayh salatu salaam afar marna waa cumraystay xayaatadiisa hal marna waa xajiyey weligiina ma taaban salawatu llahi wasalaamu aleyh nebiga in la raacaana mudan salawaatu llahi wasalaamu aleyh amarkanna waa nasiye haddaanu ragna khaalifu lmajuus war majuustii khilaafa wafiru lixa garka sii daaya waxfu shawaarib muttafaqu calayh wallahu subxaanahu wa tacala aclam وإياكم إن شاء الله أي شاء hadduu qofka isticmaalo xaashidi xaanshi markuu istijoonayo ama dhagax waxaanan ahayn laba shay lafihii iyo ilkihii lafaha ma banaana shayga iliga ahna ma banaana labadaas shay cafwan saaladii digadii xoolaha xayawaanka ka imanaysa ma banaana wixii sidaas aan ahayn ama qori ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama xaashi ha noqoto ama wixii la mid ahba waa banaan tahay haddii maxalkii kaadidii ama saxaradii ama wixii lamida ay zuuliyaan wax dib ka imanayana aysan jirin arrinta ayadaa waa bannaan tahay waa iska weysaysanaysaa waa tukan karaysaa biyo dambe inaad isaga dhaqdo uma baahnid waayo ama kan inaad ku gaabsato ama kan aad ku gaabsatay ahayd labadooda inaad israaciso ma soo aroorin hadduu qofku labadooda israaciyana dhib male lakin waxaa ka wanaagsan mid ka mid inuu ku kaaftoomo intaa kadibna waa ansaxaysaa khaliifada waa in khaliifka muslimiinta ah maanta lama hayo lakin waa iman doonaa biidn illahi tacaala dadka muslimiinta ah ayaa ka khaliif dhiganaya amiirka ay leeyihiin buuna noqonaya ahlulxalli waalcaqdi dadka lagu magacaabay ah culimmada islaamka iyo intooda waxgaradka ee diinta garanaysaana la beectami doonta ballan la gelaysa ama maba ahee maalan dowladda sacuudiga waxay dagaal ku qaaday yemen dhinacanna waxay ku qaaday baxrayn dhankanna khaliijka ay ka wada adag tahay kulliba waa ku qaaday waa soo wada qabsatay masarna waa qabsatay haalibiyadana iyadaa wada qabsatay waa la ateecaya dhib male